asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyaha badan kaga hadalno weligeenba innaga oo rabna inaan marino miisaankeeda iyo qiimaha ay leedahay ama shaygu inta muhiimka uu inoo leeyahay inaan marino oo aan xuquuqdiisa siino haddii ilaahay kuu idmahayaaye ayaa ah sida aanu u soo qaadanno ama aan howlaha noocana uga hadalno taas ayay waxay u tahay gundhig iyo geeddaaq sideedabana dee lababa laba ma dhaafto oo waxaa weeye wuxuu inuu uun sal iyo aas-aas lahaadaaye waa shay muhiim ah oo lama huraan ah kaasoo ah inuu dariiqiisa maro inuu dariiqiisa maraana waa shay haddii eebba idmahayo la rabo sida uu yahay in loo qaato haddii shaygu sida uu yahay loo qaadan waayo ama shaygu sida uu yahay loo meel marin waayo haddii ilaahay idmahayaaye dee wax fara badan ayaa qalloocsamahaya ama garab marahaya sheekadeennan maantana marka waxaan kusoo qaadanaynaa idamka iibi waagii hore waxaa jiri jiray dhaqamo fara badan oo soomaalidu ay lahayd waxaa ka mid ah ninka haddii uu la dhaho uu dheli waayey hebel geedaa jiray geedkaarsi la dhaho loo kariyo maamada lafteeda haddii la dhaho hiblaayo waa ay dhali weydey iyadana sidoo kaleento waxaa jiri jirtay farsamooyin fara badan oo haddii eeba idmahayo lafteeda la siiyo farsamooyinkaasoo noocyo badan isugu jira maxay ahaayeen marka waa meesha ay ka imaatay sheekadii cajiibka ahayd iyagana loo soo qaatay nin maaragtay waxyaalo fara badan raadin jiray marka waxaa la samayn jiray geedo fara badan iyo geed karis wax la dhaha iyo wanqalis oo wan weyn oo loo qalo iyo subagmadoobaha la siiya iyo howlo badanoo noocaa ayaa lagu dayi jiray nin baa marka wuxuu isku dayey inuu howlo fara badan oon suurtagal ahayn uu meel marayo in fara badan buu meelhiblo ka dhaco meelhiblo ka dhaco meelhiblo ka dhaco meelhiblo ka dhacay markaasaa waa lagu kari waayey wixii o dhan buu maarata isu keeni waayey mid kalea jiray isna oo islaamo fara badan u fiirsaday hadduu u fiirsaday wuxuu arki jiray haweenka oo markii dawadii xagga dhalmada dhalmada ilaahay baa bixiya oo qora markii lagu kari waayey wax badan laga waayo ayaa waxaa la dhihi jiray heblaayo oo fooxisa bal u tag xagga aado heblaayo bal wax dheh xagga aado bal aleel xidho xagga aado maalinkii dambaa ninkii odayga ahaa ee haddii ilaahay idmaayo howlaha noocaasa qaban jiray ama howlo kale howlaha uu qaban jiray waa kuwe dee xoolo uusan lahayn iyo dhul uusan lahayn iyo dad uusan lahayn buu rabay inuu qaato saasuu rabay wixii o dhan buu marka ku guul daraystay ama waxba waa ka qaban waayey dhibaatooyin badan buu kala kulmay marka howlahaasoo badan uu dhinac walba waxba ka qaban waayey ama uu waxba ka fahmi waayey ama uu tabar waayey yo maaligii dambe isagoo raba inuu rag kale soo jiido hawsha geliyo ayuu isugu yeedhay nin baa marka u fiirsaday aqoon dheeri ana ninkan u leh markaasuu wuxuu yidhi xaggaan isku dayo saasaan dabca inaan sameeyo saasaan dabcayo way suurtoobi weydo saasaan dabca inaan sameeyo waa suurtoobi weydo saasaan dabca inaan sameeyo waa suurtoobi weyday haddii ilaahay idmahayo maanta waxaan rabaa inaan gacmaha isqabsanno oo intaan gacmaha isqabsanno howlaha noocaasa aan hirgelinno oo inagu hare hebla iyo meel hebla iyo dal hebel iyo meel hebla iyo aag hebel aynu qabsanno oo beera ka abuurno oo aynu sidaa yeelno oo wax adduun un kale ayuu ka sheekeeyey oo aan isaga tabartiisaba ahayn ama aan la qayrba ahayn markuu howlaha badan ka sheekeeyey ayaa nin la yaabo ninka gebgebtiisa iyo howlaha uu wado ayaa hadal dadban u dhiibay oo ka mid ah kuwii uu arki jiray horey u soo arki jiray markaasuu yidhi ma maqashay hebelow waxaa la yidhi habar dhali weydey aleelo ku waalatay habar dhali weydey aleelo ku waalatay baa la yidhi ma maqashay buu yidhi hadalba haddii kama dambeynin muxuu yidhi habar dhali weydey aleelo ku waalatay baa la yidhi ma maqashay hadalba kama dambeynin sababta miyaad fahantay sababtu waxa weeye wixii aad rabtay iyo wax alla wixi aad qaban lahayd markaad qaban weydey ayaa hadda waxaad bilowday inaad aleelo aruurs bilowdo oo balse wax kuugu hirgalaan aad dadka kaleenta dhiiqada ugu soo jiido ama aad dhibaatada ula jeclaysato ama aad ugu soo dhoweyso xumaanta ayaad go'aansatay weye macnuhu muxuu yahay markaas annaga lugaha dhiiqo hanoo gelin ayaa lagu leeyahay oo loo soo qaatay sheekada ah ee islaan dhali weydey caleelo ku waaratay ayaa loo soo qaatay iyadoo loo sheegayo dadkanu inayna u baahnayn in lugaha dhiiqa loo geliyo taasuna waxay tahay waa mid ilaa iyo maanta taagan oo aad arkayso nin siyaasi ahoo danley ah oo danley siyaasadeed ah ayaa waxuu isugu yeedhayaa ree hebel markaasuu islaan dhali weeye waa nin xil waayey dee qabiiladiina u yeedhiyey mahmaada macnaha ku duugan waxaa weeye nin xil waayey xitaa heerihii iyo xaafadihii ka hoyan waayey ayay noqonaysaayo xilkiisi si uu u helo ayuu xaafadihii heerihii isugu yeedhayaa taas weeye ujeeddada mahmaada ku duuganoo waxaa weeye islaan dhali weyday aleela ku waaratay ta loo soo qaadanhayaaye waa midaas marka oday xil waayeyna xaafadihii ka seexan waayey ayuu wadaa taasuu wadaayo waa midda uu karukadigahaye leeyahay ma maqashay hebelow islaan dhali weyday aleela ku waalatay annaga orodo la shiikaha noo saarina nagala leh waxyaalaha aad la wareegeyso ayuu leeyahay innagase ee, soomaali ahaan waxaa farada badan ee inoo duugan iyo af soomaaliga farada badan ee isku dedan midnaba ma aynaa fahmin mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi adduun fakaday orod laguma gaadho taas weeye mahmaahdeenna maanta adduunyo ma aha haddii adduunyo la dhaho xoolahay noqonaysaa adduun haddii la dhahana dunidoo dhan iyo hawsheeda ayay noqonaysaa oo waa kala laba